It is a challenge, but it is being addressed. Two weeks ago, the IGAD Council of Ministers arrinta maamulo samaynta gobollada dalka soomaaliya gaar ahaan gobollada jubbooyinka waa mid ka mid ah caqabadaha jira laakiin waa arrin dhowaan si qoto dheer looga hadlay kulan laba toddobaad ka hor dhex maray wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka xubnaha ka ah urur goboleedka igaad oo ay go'aamo ka soo saareen waxa ay go'aan ku gaareen in qorshaha loogu magacdaray xasilinta iyo nabadaynta eegaad dib u eegis lagu sameeyo laguna saleeyo qorshaha lixda qodob ka kooban ee dowladda cusub ee soomaaliya ay ku howlgalayso waxaa qorshaha uu yahay in afarta toddobaad ee soo socota lasoo gudbiyo qorshaha cusub ee lagu wajahayo maamulo samaynta gobollada jubbooyinka ee koonfurta soomaaliya oo lagu salaynayo in laga qaybgeliyo dhammaan qaybaha ay qusayso waxaan filayaa in tani ay noqonayso furaha dhibaatada jirta iyadoo la iswaafaqsan yahayna wax looga qaban karo dhanka kalena waa tallaabo siyaasadeed oo aaraa kala duwan oo dhinacyo badan leh meel la isugu keenayo kuwaas oo wax looga qabanayo arrimaha gobollada jubbooyinka kismaayo oo ah meel ay qabaa'ilo kala duwan wada degaan ayaana ah halka wax walba ay ka bilaabanayaan noqonna doonta ambaqaadka maamulka loo samaynayo qaybaha kale ee gobollada jubbooyinka waxaa qasab ah inay jirto xaalad siyaasadeed oo ku habboon wax kaqabashada waxyaabaha taagan oo aan rumaysanahay in golaha wasiirada eegaad ay durba abuureen islamarkaana waxaa loo baahan yahay in si deg dega loo howlgalo dowladda soomaaliyana aan ka taageerno agabka ay u baahan tahay si aanay u iman maamul la-aan ka dhacda gobollada laga xureeyo kooxda al-shabaab waxyaabaha laga doonayo inay fuliso dowladdan cusub waxaa ka mid ah in dalka loo diyaariyo nidaam dimuqraadiyadeed oo dhammaystiran xisbiyo la sameeyo lana diyaariyo qaab doorasho dalka uga dhici karto bal sharaxaad ka bixi qaabka arrimahaas ay u shaqayn karaan amaba loo fulin karo muddada afarta sana ee soo socota
waxyaabaha la doonayo in la qabto muddada afarta sana ah waxaa ka mid ah dib u eegista dastuurka dalka uu leeyahay dib u qorisna lagu sameeyo si waxyaabaha weli aan la xallin xilligii kumeelgaarka wax looga qabto oo xal loogu helo waxyaabaha la isku raacay waxaa kadib xigi doonta in afti loo qaado waxaa afti ay qabsoomi kartaa oo keliya marka la helo tirada dadka ku nool guud ahaan dalka taas oo macnaheedu yahay in loo baahan yahay in dalka laga sameeyo tira koob guud waxaa kadib dalka ka qabsoomi doona doorashooyin toos ah oo ka duwan kuwii horay dalka uga dhacayay ee qaybo gaara un ay codkooda dhiibanayeen balse markan ay noqonayso codeyn shacabka oo dhan ay qayb ka qaadanayaan waxaa loo baahan yahay in dalka laga hirgeliyo nidaam axsaabta siyaasadda oo aan ku salaysnayn qabiil dhismaha maamulada oo hoos laga soo bilaabayo islamarkaana la adkeeyo hanaanka dib u heshiisiinta siyaasadeed marka aad qiimeyn ku samayso dowladdan cusub ee muddada shanta bilood jirtay waxqabadkeeda maxaad ku tilmaami lahayd
dowladdani waxay qabatay waxyaabo aan dhihi karo kuwo cajiiba oo la jeclaysto tusaale ahaan dowladda tiradeeda ay kooban tahay oo taya leh haddana ay ka dhex muuqdaan dhammaan qaybaha kala duwan ee soomaaliya haddii loo eego dhanka qabaa'ilka iyo dhanka gobollada intaba waxay dowladdani awood u yeelatay in muddo gaaban ay ku ansixiso miisaaniyaddeeda iyo weliba lixda qodob ee muhiimka ee dowladdan ay soo bandhigtay kuwaas oo si cad u qeexaya qorshaha rasmiga ah ee waxqabadka dowladda wax kaloo ay dowladdani hirgelisay nidaam wanaagsan oo ay kula shaqaynayso dowladaha dariska ah waxay kaloo bilowday inay wax ka qabato saddex arrimood oo muhiim ah kuwaas oo kale ah ammaanka taasina durba miraheeda waxaa ka mid ah xoreynta magaalooyinka waaweyn oo soomaaliya ka tirsan oo horay al-shabaab ay uga talin jirtay iyadoo taageero ka helaysa ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya waxaa xoogga la saaray baahida loo qabo dhismaha ciidanka qaranka soomaaliya kuwa oo aqiritaanka howlaha sugidda ammaanka kala wareegi doona ciidamada amisom ee nabadilaalinta midooda afrika waxay dowladdu la timid nidaam lagu soo dhisayo maamulada dalka oo loo wada dhan yahay kaas oo laga soo bilaabayo hoos ilaa heerka ugu sarreeya taas oo qayb ka noqonaysa howlaha dib u heshiisiinta dalka iyadoo aan loo eegayn baaxadda beelaha amaba sida juqraafi ahaan ay dhulalka u kala qaybsan yihiin waxay kaloo samaysay nidaam dalka loogu baahinayo adeegyada muhiimka ah iyadoo dadka qurbaha ku nool meel kasta ha joogaane door laga siinayo fidinta adeegyadaasi iyo weliba fududaynta hab ay dalka dib ugu soo laabanayaan qaxootiga dalalka deriska ku nool iyo dib udejinta dadka gudaha dalka ku barakacay dhowaan maraykanka iyo midooda yurub waxay aqoonsadeen xukuumadda cusub ee soomaaliya iyagoo islamarkaana kaalmo ballaaran ballan qaaday maxaadse leedahay way ku soo kordhin kartaa tallaabadaasi soomaaliya I think this is very important. It's consistent with what I said that the new government has a new status and a new standing.
Waxaan u malaynayaa inay tahay tallaabo muhiima arrintani islamarkaana ay la jaan qaadayso waxaan hore kuugu sheegay oo ah in dowladda cusub ee soomaaliya ay leedahay meeqaam cusub iyo tixgelin gaara oo ay ka heshay beesha caalamka muhiimadda aqoonsiga ma ahan oo keliya mid dhanka sharciga iyo dowlaansiyadda iyo guul ay gaartay dowladdan oo keliya muujinaysa balse waa asaaska dalalka kale ee beesha caalamka iyo ururada kale ee dowliga iyo kuwa aan dowliga ahaynba siiba hay-adaha dhaqaalaha caalamka ay gacan ka geysanayaan gargaarka loo fidinayo soomaaliya tan iyo markii xasaradda soomaaliya ay dilaacday waxaa qaramada midoobay ay soomaaliya u dirtay ilaa iyo toddoba ruux oo kaaga horeeya howsha wakiilka gaarka arrimaha soomaaliya ma isu aragtaa adigu inaad tahay shaksi wax weyn ka qabtay dadaalada nabad lagu soo dabaalayo soomaaliya ay ka mid tahay in laga soo gudbo nidaamka kumeel gaarka lana dhiso dowladdan haatan jirta rasmiga ah i must acknowledge that i did build my work on the preceding work that had been accomplished waa inaan qirtaa in hawsha aan qabtay aan ku saleeyey howl ay horay u qabteen raggii iga horreeyey way dhici kartaa inaanay ka mira dhalin dhammaan wixii ay doonayeen balse waxay ahaayeen rag muhiim ah oo dhigay aasaaska hawsha aan ugu imid ee aan dhammaystiray waxyaabaha aan ka xusi karo waxqabadkoodana waxaa ka mid ah heshiisyadii jabuuti iyo howlo kale oo badan oo ay soomaaliya ka qabteen